sabuuraddii boqol labaatan iyo sagaalaad tan iyo yaraantaydii marar badan bay dhibeen reer binu israa'iil hadda ha yidhaahdeen tan iyo yaraantaydii marar badan bay idhibeen laakiinse igama ay adkaan kuwa beerta jeexa ayaa dhabarkayga jeexay oo jeexjeexoodiina way dheereeyeen rabbigu waa xaq oo isagu wuxuu kala gooyey xaarkihii kuwa sharka leh inta siyoon necab oo dhammu ha ceeboobeen oo dib ha u noqdeen ha noqdeen sida cawska guryaha korkooda ka baxa oo engega intaanu korin oo aan beergooyuhu gacantiisa ka buuxin kan xirmooyinka xidhaana aanu laabtiisa ka buuxin oo kuwa ag maraana ma ay yidhaahdaan barakadii rabbigu korkiinna ha ahaato waxaan idinku ducaynaynaa magaca rabbiga